aad buu umahadsan yahay mudane cabdiweli sheekh axmed maxamed markana aan soo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaafe
السلام عليكم السلام عليكم runtii waxaan mar hore salaamayaa ku mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud runtii waktiga xaadirka ah kalsoonida iyo fursadda way siiyey inaan mar labaad haddana aan jagadan ra-isul wasaarnimo kusoo noqdo aan dalkan ku shaqeeyo waxaan rabaa inaan waxaan rabaa inaan bogaadiyo ra-isul wasaarihii hore cabdiweli sheekh maxamuud iyo runtii guryihii wasiirada oo runtii howl muddadii koobneed ay joogeen taasi howl aada muhiim u ah yani la dhihi karo runtii howl maanta ilaa iyo labada kun iyo lix iyo tobanka ay soo gaarsiiyeen meel laga wadi karo la dhamaystiri karo sideedaba dowladnimadu tartanka marka la tartamayo mid waa tartan caadi oo dadka intooda tartamaan baa la qabtaa laakiin dowladnimadu waa tartankan ushal isu dhiyey sideedaba wakti kastaa qolo meel bay soo gaarsiisaa qolo kala ka qaado qaran la dhisayana ma aha mashruuc lix bilood ma aha mashruuc hal sana oo mashruuc joogtaa wey ha ahaatee yani dadka adduunka waxay nooga duwan yihiin wadamada kale platform waxay fadhiyaan laga sii kici karo annagoo ogsuntiin ciidan dalal kaleeta oo ciidan international ayaana ilaaliya waa inaan gaarnaa inaan amnigeena annaga kufilaanayno marka waxyaaba badan oo waxaa jira u baahan inaan dardargelino oo runtii gaarsiino labada kun iyo lix iyo tobanka meel amnigeenuna uu intaa ku fiican yahay inta hadda gacanta ku hartayna al-shabaab iyo meelkaan argagixisada ah aan ka xoreyno dalkana laga hirgeliyo doorashooyin haddii la yidhaahdo wixii maamulo ah oo dhamaystiran ama kuwii harayna dhamaystir kuwa hadda joogana yacni in xoogaay hoos loo dejiyo awoodda muxuu ahaa nidaamka federaaliga sababtoo ah weli hadda nidaamka federaalka yani centerka waa laga unay regionskay joogtaa laakiin regionskii ruuxoodii uma aysan degan shacabka ilaa iyo hadda dadka maamudowladgoboleeda haysta iyaga ayaa wax kasta magacaabay degmo laska soo dooranaya ma jirto wax kastaa waxaa magacaabaya ninka dowlad goboleedka haysta taasna nidaam federaali maa federaalka waxa weye awood waa inay shacabka u tartaa shacabku waa inuu gaaraa inuu doorto degmada ninka baarlamaanka ka qeybgaleya ninka dowlad goboleedka u jooga iyo dowladda federaalka dadka u joogiya insha allah waxaan ku dadaali doonaa haddii ilaa yidhaahdo inaan soo dhisno xukumad waxaas oo dhan ka shaqaysa runtii idinkuna waxaa qabatay shaqo wanaagsan dasaaranka dasaari horeeto cabdiweli waan tixgelinayaa runtii inaad tihiin dad aada iyo aad keybold u ah mudanna in lasoo cesho haddii la yidhahdo wax badan oo hadda aan ku dadaalaya ma jirto laakiin waxaan rajeynayaa waxaan u fadhiisanaya insha allah wada tashi iyo inaad naga tashto runtii wax badan waa ogtiina inaan kaga faa'iidsano gacan buuxdana runtii aad siisaan xuquubad bisiisa intii kasoo noqonaysana insha allah soo noqonaysaa qadar ka dhigo intii kaletana hadda waxa wey institutional memory ayaa jira runtii mar kasta lagama maarmayo khibradiina waxqabadkiina inay qayb ka ahaato horu socodka iyo gedi socodka dowladnimo yaanan ku dheeraanin dadku badanaa waa isnaqaanaa insha allah intaan isqoona haddaas garan doonaa haddii ilaa yirahdo waxaan irajeynayaa guul inta naga harsan yani waktigeedoo harsan waxaa laga maarmaan ah in wadatashi iyo wada shaqayn aan xoojino haddii kale waxaa weeye hiigsiga aan hadda hadafka aan hiigsanayna ma gaarayno haddaynaan maanta soo imaan wadatashan runta wada shaqayn marka waa idinkaga mahad celinaya runtii shaqadii aad soo qabateen waa rajeynayaa meesha inaad kasii wadaan insha allah inta hadda maalmaha hareyna waan kasii wadaa arki doonaa halhal iyo koox kooxba waa runtii idin bogaadinaya mar kale oo mahadsantiin madaxweynaha mar kale waan mahadcelinaya
aad iyo aad buu mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya markan waxaan soo dhaweynayaa xasan warsame oo ah guddoomiyaha guddiga xilwareejinta waxaana hadda aan u gudbaynaa arrinta eh, ugu weyn ee aan isugu nimid ee xilwareejintaas ah بسم الله الرحمن الرحيم آه، مدير مدح ويلة رئيس وزارة عمر عبد الرشيد رئيس وزارة عبد الولي الشيخ أحمد آه، وحان أحد أدب بين آه، أريد لهم إنسان وأنا سهولي بيت وآه الوريدنتي waxaan rabaa intaan ugu gudbin xilwarjiinta inaan een, een tuso ee, inay xilwarjiintani qayb ka tahay horumarka ay dowladdu samaysay isbedel sahlan isbedel shaqadii ay sii soconayso isbedel qof walbaaba doorkiisa ee, uu ku lahaa xukuumadda ee, shaqadii ku aadanayd uu sii wadanayo Een, isbedelkan maantay haddaan hal mid ka tilmaamo een, horkaca aan samaynay documentska xilwareejinta oo ka mid noqonaya ee, xilwareejinta een, waxaan ka dhignay ee, digital een, ee, waxaan ku aru- ku ku aruurnay kulligood een, hal c d document soo gaarahaya ilaa konton file kiilo ay ku jiraan kuwa qaarkood ee, boqolaal file marka waxaad ka garan karaysaa in een, mustaqbalka wadanku uu soo jeclaanayo in ee, technology-gii la isticmaalayo in ee, isbeddelku soo yimaada Een, doorkii een, shaqaalihii dowladda iyo madaxdii dowladda uu si sahlan usii soconayo Een, wareejinta maantay ee, waxaan ku bilaabaynaa haddii alla idmo laba document oo soo diyaarinay ayaa jira ah, oo soo koobahaya macluumaadka aan isnirin waa kuwa ugu muhiimsan oo ra-iisul wasaare cabdiweli uu ku wareejinayo ra-isul wasaaraha cusub in cumar cabdirashiid macluumaadkaas waxay ka kooban yihiin in howlaha muhiimka ah ee ka socda in xafiiska ra-iisul wasaaraha kuwa ku lug leh ee wasaaradaha een, shaqaalaha xafiiska programmingka sida ee, one planki meesha uu marayo een, ee, hisiga ee, 2016 meesha laga gaaray sharciyadii ee, iyo siyaasadihii laga rabay inay dowladdu dejiso meesha ay marayaan iyo macluumaad kale oo ee, aad u fara badan ayaguna muhiim ah Ee, labada dokumenti dokumentiga ugu horeeya ee, ayaan ku bilaabaynaa prime minister cabdiweli ayaa saxiixaya kadibna waxaan u gudbinaynaa prime minister cumar cabdirashiid Ee, madaxweynuhuna waa goobjooge asaga ayaa initial ama signature saarahaya dokumenti kastaba marka saxiixa prime minister- labada prime minister uu ku dhaco waa mahadsantihiin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وحي كهبونا مناسبة آه، لحد إلي مناسبة آه، لبضي رئيس وزارة أيها كهرلي يتيم ترانسيشن أو شغالة الحانكورا فرديني أيها أدي أبو عبلي إنتو وناسلين وأي إيرادين رئيس وزارة عبد الولي يرسل وزارة عمر عمر أيام عنونا سي أيليا كلمة سأدي عبد حمد القوة وأنا أم هاد علينيا رئيس الوزارة عبد الولي يتيم إيشي لا شخصية قولي إيشي شفاني أي سوق أبتين وزي أي حلك هيين وعن ذلك من شقاء أدي أدوين وأي سوق أشياء صوماليا ماشي أي معلومتي أي إيمانيين meel kala duwan marka kala duwanaanshahaas meeshii meel ka duwan ay dalka soo gaarsiiyeen waxay ku mudan yihiin maxaa bogaadid iyo mahadnaq iyo runtii in maxaan ku idhahday loo aqoonsado in ay shaqo wanaagsan qabteen waxaan leeyahay hambalyo shaqo wanaagsan ayaad u qabateen soomaaliya taariikhduna way iga tusaysaa haddii alla yidhaha wanaaggaas insha allah marka waxqabadku runtii waa kii laga hadlay oo wasiirkuna uu ka sheekeeyey ee si kooban weliba intaas aada ayuu uga sii uga sii ballaarnaa marka ee, taas waa intaas midda kale waa midii wasiirku sheegay aniguna maalintii daweeto oo aan ka hadlayo ah anagu ma kala guulaysan karno ama waa wada guulaysanaynaa ama waa wada jabaynaa soomaaliya muddadan ayaa mas-uulay in la kala guulaysto waa la kala guulaysan wahay marka casharada taariikhda ina baraysaay waa taas ma kala guulaysan karna ama waa wada guulaysanaynaa ama waa wada guuldagasanaynaa waana soomaaliya midii uu prime ministerku yidhi yani rudaxaha laysku qabqabsado haddii la doono laakiin raasamaal layskuma qabsan karo raasamaalkeeduna waa soomaaliya iyo dawladnimada soomaaliya marka iyaduna dhammaanteed waxaan ka markaati kacaynaa in aan maalinba isbuucba bilba aan wax ku soo darnay oo meeshii ay joogtay meelaan ahayn maanta ay joogtay arrinta kala duwanaanshiyaha ku saabsan kala duwanaanshiyahu marna xumaan ma aha bini aadamaan nahay sunnada meeshay ka mid tahay waanu uuman nahay inaan kala ra'yi duwanaan mashiidna maadin baabuurta wasada ay soo saarto isku midka ayaa isku mid ah oo inaanay kala duwanaanin laga rabaa laakiin anagu bini aadamaan nahay ilaahay wuxuu noo abuuray inaan kala ra'yi duwanaano kala muuqaal duwanaano kala aqoon badnaano kala caqli badnaano kala karti badnaano kala dulqaad badnaano wax badanaan ku kala duwannahay marka marka kala duwanaanshusiisila ceeb maaha laakiin halka masalo muhimka waxaytaa kala duwanaanshahaas mar walba sida aan u xalinayno waana sidaas sida dowladnimada loo sameeyey dowladnimada waxaa loo aasaasay oo nidaamka iyo shuruucda iyo qawaaniinta loogu sameeyeyna waa in kala duwanaanshahaasi ay la xalliyo markay yimaadaan nidaam ayadoo kala duwanaanshuhu aanu jirin la kalisaday in mar walba nidaamkaa la raaco markii ugu dambaysayna waa sii la raacay markii la raacayna waan aragnay guushii wanaagga nooga timiday waxaan mar walba ku dardaarmaynaa in nidaamka noo yaalla aan dhowrno oo aan ilaalino oo aan raacno oo aan runtii maxaan ku yidhahdaye isagaas uu noqday midka kusiisanaad haddii nidaamka la raaco kalsooniduna way sii wanaagsanaadeen horena waa loo sii soconayaayo dilbac iyo dhibaato iyo qolaad iyo maxaan ku yidhahda isnacays ma imaanayo ragga iyo gabdhaha golahan ku jira dhammaantood waa fiicnaay runtii qof ceeb fadeexo ah oo soomaaliya maanta ceebay ku tahay laleeyahay ilaa maanta sameeyey oo lagu tilmaamayo laleeyahay waa ceebtaas soomaaliya soo gaartay waxaa mas-uul ka ahaa wiilkaas ama gabadhaas golaha ka tirsaneed laleeyahay runtii ma jirto marka maadaama taas aanay jirin cabsigeedu waa in la fiicnaay waana la wada fiicnaa runtii aad iyo aad ayaan ayagana u bogaaminayaa muddo ay xilka soo hayeen wixii maxaa ku yidhaha wanaag iyo horumarka aan sheeganaynahay dadkii sameeyey weeyaan midda iscafinta ah mar walba mujtamaca aan nahay iyo duruufaha aan maraynahay inaad iscafintu mar walba ay noo horeyso dulqaadka uu noo horeeyo aad iyo aad ay muhiim u tahay waa waa dabeecado aad iyo aad u wanaagsan laakiin kala duwanaanshiyihii dhacay colaad ma keeni lanna colaadi hadday jirto maanta halkaan laysuguma imaadeen nidaamka qurxoone mxua baarlamaanka ka dhacay ma dhaceen midka maanta dhacaya ma dhaceen yani wanaaggaan iyo maxaan ku yidhahdaa waxaa qabsoomay aan ku faanayno iyo mustaqbalkaan wada diyaangaroynayna ma dhaceen marka colaadi ma jirto wax colaad iyo ismacayl iyo iskaxsasho aan ma jirto dembina ma ahayn inaan kala duwanaano waa taan horu sheegay marka mar kale waxaan bogaadinayaa prime ministerka xafiiska banaynaya cabdiweli sheekh axmed oo muddadii uu soo joogay runtii meeshii maalintuu imaanayay meel ka duwan maanta soomaaliya uga tegay meeshaas ka duwan oo meeshii hore meel meel ka sarrayso oo ka fiican oo ka wanaagsan oo ka imidiilo wanaagsan ah maanta inuu uga tegayo isaguna wuu ku faani karaa annaguna waan ku faanayna waanaan u diraynaa prime ministerkana cusub cumar cabdirashiid waa la wada tilmaamay waan rajaynaynaa isagana in maxaanku yidhahdaaye oo hore u socdo maadaama hore u socdo annaguna aan diyaar u nahay inaan la shaqayna daanka maadaama laga dhawaajiyey oo la yidhi kala duwanaanshiyii dhacay colaad ma ahayn isnacayb ma ahayn dagaal ma ahayn waxaan aad iyo aad ugu raacsanahay intii hore la sheegay ragga iyo gabdhaha meeshaan fadhiyaay in badan oo kamid a inay golaha kasii mid noqon doonaan aana sii wadi doonaan shaqadoodi waa loo baahan yahay shaqadu shaqadu inay sii socoto oy sii qorxanaataa loo baahan yahay haddii haddii la yiri haddii haddii la yiri haddii suuriya suuriya iyo kuwo badan oo saaxiibadiisa kale oo lagama tegi doono haddii aan yidhaha dadka meesha fadhiyaa waa wada saaxiibo muxuu ahaay haddii marba la yiri kala duwanaanshihi colaad ma ahayn oo khilaaf ma ahayn oo dagaal ma ahayn haddii aan la yidhaahdo kala duwanaanshiyahaas daraadiis qofka laguma qiimaynayo waxqabadkiisii iyo maxaanku ihaha dadaalkiisii iyo juhdi uu geysto unbaa yaa lagu qiimayn doonaa hadii a liraa ragga iyo gabdhahan meesha fadhiyana intooda badani sidaan u wada tilmaamay rag maxaanku idhahda wax badan oo wanaag soo qabtay waayo laakiin dee uun waxaa la ogaadaa baluu waa golahan hal qolaan ku jirnaa soomaaliya oo dhan ayaa golaha iska leh marka in muxuu ahay dadka qaarkiis dad cusub ay yimaadaan dadkii hore ay joogaan waxay ka wada mid tahay haddii kante niman yaroo meesha ka qabsadeen kuma badan tahayso oo dadkana u ogolayn haddaan u ekaanin way way u badanaysaa way u badanaysaa marka muxuu ahay ilaahay idarkiis muxuu ahay mar walba ibar ha laga soo bilaabo mar walba muxuu xafiis wa kusiir ha laga soo bilaabo waxa waaye ra'yi aad iyo aad u qurux badan maaha ilaahay idankiis muxuu ahaay maadaama hore loo sheego ma kala guulaysanin waa wada guulaysana la yiri ragga iyo gabdhuhu muxuu ahaay waa waa waa wada juunayaan waana la wada soconayaa bosishiniska waa la kala bedelin karaa shaqada waa la kala bedelin karaa kon sida prime minister cabdiweli u sheegayba qof walba mas-uuliyada soomaaliya ka saaran meesha uu joogo iyo saacadaas meesha ku sugan yahay hawsha ku sugan yahay inuu qabto dhammaanteed arrintaasoo ku wada taagannahay weliba day u weyn soo martay midnimada ee fursad lagu helay markale inaan ku celiyaan rabaa dadkii soomaaliya ugu fiicnay ma ahayn laakiin waxaa laga yaaba dadka soomaaliya ugu nasiib badnaa inaan nahay oo fursad aan helnay aan ku muujino inaan maxaan ku laha wax qaban karno waan fiicnaanaynaa waxbaan qabanaynaa haddaan muxuu ahay fiicnaan weynana dee waa uun markaa soomaalidu waa waynala xisaabtamaysaa laakiin waxaa rasmiga ah waxay tahay mar walba raasimaadkii laga dhawaajiyey oo ah dowladnimada soomaaliya midnimada soomaaliya qarannimada soomaaliya inaan mar walba aan boorka iyo muxuu ahay magaca xun iyo dhibaatada aan ka ilaalino mar kale sidoo kale haddii ay jireen cid wax iga tabanaysa aniga laftadeeda cabdiska waan weydiisanayaa aniguna cid aan wax u qabaa oon colaad u qabaa oo nacayb u qabaa dhammaan saaxiibadeeyaaiin baarlamaanku waa saaxiibaday shacabka soomaaliyeed oo dhanna waa saaxiibaday colaad gaaraya iyo muxuu ahaay nacayb gaara cid aan u qabo hala yaraatee ma jirto waa sidaas sidaa u arkay inaan soomaaliya horukusii wadayeeli karno ilaahay inkiis waana sii yeelaynaa sanadka dambe markaan gaarino waxyaalo badan ku faanaan gaari doono soomaaliya ma ma dhamayn karno doolarka laba kun lix iyo toban iyaan hadda joognaa oon talada haynaa waxa ay soomaaliya u baahan tahay ee muddadii labada muxua cuquud ama labaatanka sano ka badnay kasoo baabacay kuma soo celi karno muddo gaaban laakiin waxaan ka shaqaynaynaa waa waxaa ugu muhiimsan taariikhda soomaaliya oo ah foundationka yani ususkii ama ama maxaa inaan digno maanta muxuu ahaaye aasaaskii dhismaha guudaas maanta shaqada aan qabanaa ilaa laba kun iyo lix toban laga gaarayahay waxay raad ku yeelanaysaa siyaasadda soomaaliya oo dhan waxay raad ku yeelanaysaa soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya oo dhan waxay raad ku yeelanaysaa dadka soomaaliyeed isoo noqoshadooda iyo iscafidooda iyo isjacaylkooda ayay raad ku yeelanaysaa waxay raad ku yeelanaysaa soomaaliya cusub oo qarniga kun iyo labaatanaad la jaan qaadi karta ummadaha jiraay inay timaado ayay raad ku yeelanay marka shaqada qaran waataa laakiin laba kun lixi toban kadib wadooyin burbursan iyo guryo burbursan iyo meel aalkii looga baahno ka maqan yahay iyo meel iskuul looga baahnaayo weli aanu ilaahin iskuulkii iyo waan gaaraynaa waa way jiraysaa dabcan way jiraysaa laakiin shuruucdii nidaamkii dhaqankii dowladnimada ee aasaasiga ahay inaan soo helino waxa muhiimka waa waa intaas iyo inaan wada shaqayno dhammaanteed ilaahay inkiis waa shaqaynaynaa wixii horoo soo dhacay wax ka barasho wax kaloo ay leedahay haba yaraatee ma laha wax ka barasho oo wixii fiicnaayna aan ku celcelino kordhino wixii dhib badnaayna aan iska ilaalino oo aan ka leexano inta ay leedahay waay intiiba soo qaata waa intaas mar kale muxuu ahaay ra-iisul wasaare cabdiwelina waa u mahad celinaya ra-isul wasaare cumarna waa soo dhaweynaya golahan sharaf kalena aad iyo aad ayaan u bogaadinaya uguna mahad celinaya waa mahadsantihiin asalaamu calaykum
oo qumara soo dardaarma waxaad bategi